bsmi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali walacmaali lima tuxibuhu watardaa can abi hurayrata ana annaasa qaaluu ya rasuula allah hal naraa rabbana yowma alqiyaamah can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyey ana annaasa in dadku qaaluu ay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulkii allow hal naraa ma arkaynaa rabbanaa rabbiga yo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha rabbigaya ma arkanaa qaala waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam hal tumaaruuna oo miyaa ka shakiyaysaan filqamari dayaxa dayaxaasoo leylata albadri habeen afariyo tobnaada ah dayaxaasoo laysa duunahu sokodii aanay ahayn saxaabun wax daruura ah dayax habeen afariyo tobnaad jooga oo marka nuurkiisu uu dhammaystirma ah wax daruurina aanay ka sokayn aragtidiisa miyaa ka shakiyaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya yaa rasuul allahi rasuulkii allow alla ilahe kaa ka shakiyi mayno qaala waxau idhi fahal tumaaruuna oo miyaa ka shakiyaysaan fi shamsi cadeedda yacni ru'ya u qadana ay fii ru'yati shamsi qamarkuna waa sida ay fii ru'yati alqamari cadeedda aragtideeda inaa aragtaan miyaa ka shakiyaysaan cadeeddaasoo laysa duunaha sokadeed aanu ahayn saxaabun wax daruuri aanay ku sugnayn cadeed waxa weeyaan hadh cad joogta oon daruurana ka sokayn inaa aragtaan miyaa ka shakiyaysaan may isku cidhiidhiyeysaan oo cidhiidhi idinku noqonaysaa qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya qaala waxau rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam fa innakum haddaba idinku tarawnahu waad arkaysaan alle kadaalika sidaasoo kalaad rabbi u arkaysaan sidaa aydaan dayaxaa saafiga iyo cadeeddaa saafiga ah een wax daruuri aanay ku daahnayn sidaa aydaan aragtideeda uga shakiyeyn ayaa ilaahayna aada u arkaysaan oo aragtidiisa aydaan uga shakiyey yuxsharu nnaasu dadka waa lasoo ururinayaa oo waa lasoo xaadirinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fayaquulu dabeed allah waxau odhanayaa man axadkii kaana ahaa yacbudu mid caabuda shay-an wax kii wax caabudi jiray falyatabichu wuxuu caabudaya ha raaco fa minhum waxaa ka mida dadkii man cid baa ka mida ama duul yatabicu raacaya ashamsa cadeedda wa minhum waxaa ka mida man qaar baa ka mida yatabicu raacaya alqamara dayaxa wa minhum waxaa ka mida man qaar baa ka mida yatabicu raacaya adawaaqiita dawaaqiidda waa jamcu taaquud kuwii lagu xadgudbay ee sababtooda xuduudda shareecada lagaga tallaabsaday ama allah sokadii la caabuday wa tabqaa waxaa hadhaysa haadihi tani alummatu ee ummadda ah ummatulmuxamadiyadana hadhaysa waa ummatulijaabadii kuwii rasuulka rumeeye eh ummaddanaa hadhaysa oo baaqi noqonaysa fiihaa xaal dhexdeeda ay ku sugan yihiin ummaddani munaafiquuhaa munaafiqiinteediina ay ku dhex jiraan oo dee waxa weeyaan maadaama ay xagga muuqaalka guud mu'miniinta ay kala mid ahaayeen oo isku ekaysiin jireen ummaddanaa baaqi noqon oon iyagu cidna raacayn mu'minkeediiyo munaafiqeediiba iyadoo isku dhex jirta fayaatiihim allaahu dabeed allah u imanaya casa qaalib aha oo wajalla weynaaya oo fayaquulu waxa uu alla ku odhanayaa ana aniga ayaa rabbukum rabbigiin ah fayaquuluuna dabeed waxay odhanayaan haadaakani makaanunaa meeshaydii weeye halkayaganaanu taagnaanaynaa xataa yaatiyanaa ilaa uu nooga imanaya rabbunaa rabbigayo faidaa jaaa marka uu yimaado rabbunaa rabbigayo carafnaahu waanu garanaynaa fayaatiihim allaahu ilaahay baa u imanaya casa qaalibaha wajalla weynaayo fayaquulu waxa uu ku odhanayaa ana rabbukum anaa rabbigiinnii ah fayaquuluuna waxay odhanayaan anta adigu rabbunaa rabbigayaa tahay fayadcuuhum dabeed alla waa u yeedhayaa oo ay ilalmuruuri cala asiraad jidkii siraad inay ka gudbaan oo soo maraan buu ugu baaqayaa alleh fayudrabu dabeed waxaa la yeelayaa alsiraatu jidkii siraadna waxaa la yeelayaa oo la duldhigayaa bayna dahraanay jahannama jahannamo labadeeda dacal dhexdooda ayaa la dhigayaa waxaa kaloo culimmada qaarkood ku macneeyeen dahraanay taniyadu inay tahay litacdiim muraadkuna uu yahay mufrad oo dahraanay bimacna dahri beynana ay tahay bimacnaa calaa macnuhuna uu noqonayo beyna dahraanay jahannama ay calaa dahri jahannama jahanamo dhabarkeeda lasoo saaraya jidkii siraad fa akuunu dabeed waxaan ahaanayaa baa nabigu yidhi awala man ka ugu horeeye yajuusu ka gudbaya jidkaa siraad oo min arusuli rususha ka mida oo biummatihi ummadiisa la gudbaya walaa yatakalamu ma hadlayo axadun qofna yowmaidin maalintaa ila arusulu rusushii mooye axadna juuqodhan maayo wa kalaamu rusuli rususha hadalkooduna yowmaidin maalintaa qiyaame waxa weeyi allaahumma sallim sallim allahayow badbaadi allahayow badbaadi ducadaa weeyi allowna badbaadi oo dadka badbaadi wa fii jahannama jahannamo dhexdeedana waxaa ku sugan kalaaliibu biro xadiida oo xagga madaxa sare ka soo qallooco oo dadka dhufanaya marka kalaaliib waa jamcu kulluub waana xadiid ama bir wax yacni qabanaysa oo xagga sarena ka soo qalloocda marka innaka lafteennu xadiidka wax qabta kelbad waynu idhahnaa soo maaha markaa tii unbay ka agdhowda waa bir xadiida oo xagga sarena ka soo qalloocdo wax dhufanaysa marka wa fii jahannamo jahannamo dhexdeedana waxaa ku sugan kalaaliibu xadiidkaa xagga madaxa ka soo qallooca ama kelbadahaas oo mithlu shawki sacdaani geedkaa cadaadda qodaxdeeda qodaxdiisa oo kale ah waa geed qodaxdiisu aaday u adag tahay oo ay soo qalloocdo marka geedkaa sacdaanka qodaxdiisa oo kale waa uun lagu shabahayaa xaqiiq ahaan la mid maahe nabigu waxau ihi hal ra'aytu ma aragteen shawka sacdaani geedkaa cadaadda ah qodaxdiisa ma aragteen qaaluu waxay idhaahdeen nacam haa qaala waxau ihi fa innahaa kalaaliibta ama xadiidka ama kelbadaha jahannamo ka soo jeedaa mithlu shawki sacdaani geedkaa cadaadda ah qodaxdiisa oo kale weeyi hayra annahu ha yeeshee waxa weeyaan kalbada laakiin kalbadahaas ama xadiidkaas laa yaclamu ma oga qadra cidamihaa weynideeda qadarkeeda ila allah marka waa istidraag noqosho lagu noqonayo oo sida laakinahu oo kale weeye ha yeeshee dee cadamadeeda alla mooye axad kale ma oga oo hamoodin tusaalaha shajaru shawku sacdaanka in la leeyahay waa la mid waa uun tusaale eh wax u dhow ma aha hayra annahu laakiinse xadiidkaas ama kalaaliibtaas laa yaclamu ma oga qadra cidamihaa weynideeda qadarkeed iyo intay leegtee ma oga ila allaahu alla mooyaane caza qaalibaha wajalla weynaay fatakhtifu dabeed way dafaysaa kalaaliibtaasi oo waa dhufanaysaa annaasa dadkii biacmaalihim camalladoodii bay ku dhufanaysaa oo ay biqadri acmaalihim nin walba camalkiisu siduu ahaa ayaa waxa weeyaan ay ku dafaysaa fa minhum dadkii waxaa ka mida manduul baa ka mida yuubaqu la halaagayo bicamalihi camalkiisa lagu halaagayo wa minhum waxaa ka mida manduul baa ka mida ama qaar yukhardalu la haylhaylayo ama yuqaacu qiطcan sigaaran ka xabati اlkhardal oo yukhardalu khardalkay ka timid khardalka culimada qaar waxay ku idlaaqaan erey bixinta soomaaliga sagaraxuuf laakiin waxa weeyaan sagaraxuurey na way ku idlaaqaan laakiin waxa un looga jeedaa sidaynu horeba usoo tilmaanay waa geed iniyaha ama midhihiisu aad u yaryar yahay oo waxa ugu yar lagu tusaaleeyay khardalka marka wa minhum dadkii waxa ka mid ah manduul baa ka mida yukhardalu la haylhaylayo dee kelbadihii ay jeexjeexayaan ama yukhardalu la googoynayo gobol gobol yar loo googoynayo waayo khardalka waxaa loogu shabahay macnaha kelbadihiiba waxay u jarjarayaan kalaaliibtii yacni waxa weeyaan qiac ama qaybo yaryar ayay u jarjarayaanoo qofkii u googoynayaan marka yukhardalu ay yuqaacu sigaaran ka xabati alkhardal yacni gobol gobol yar bay loo googoynayaa sida iniyaha iyo midhaha geedka khardalka oo kale marka mid baa ka mid a sidaa loo googoynayo oo kalaaliibtii ay googoynayso uma yanjuu dabeed nabadgelayo oo isagoo haylhaylan oo jeexjeexan oo googo-an haddana ka badbaadayo indee naarta ku dhacay xataa idaa araada allaahu alla marka uu doono raxmata man mid naxariistii kaasoo araada uu doonay oo min ahli naari ahlu naarka ka mid ah amara allaahu alla wuxuu amrayaa almalaa'ikata malaa'igtii an yukhrijuu inay ka soo saaraan naartii man axadkii kaana ahaa huwa manku yacbudullaaha ilaahay mid caabuda kii ahaa fa yukhrijuunahum dabeed waa soo bixinayaan ciddii alla caabudi jirtay ahlu tawxiid ahayd wa yacrifuunahum waxaanay ku garanayaan malaa'igtu muwaxidiinta biaathaari sujuudi sujuudda raadadkeedii bay ku garanayaan wa xarama allaahu ilaahay waa ka xaaraam yeelay cala naari naarta korkeeda an taakula inay cunto athara sujuudi sujuudda raadkeedii inay cunto naarta waa laga xarimay oo u dhowaan mayso fayakhrujuuna dabeed waa ka soo baxayaan muwaxidiintaasi min annaari naarta fa kullu bni aadama ina aadam dhammaantii taakuluhu waa cunaysaa annaaru naartu waa ina aadamkii dee loo qoray naar inuu galay ahlu naar noqday naartu dhammaantii waa cunaysaa ilaa athara sujuudi sujuudda raadkeedii mooyaane fayakhrujuuna dabeed waa ka soo baxayaan muwaxidiintaasi min annaari naartii waa ka soo baxayaan qad imtaxashuu xaal ay dhuxuloobeen iyagoo madoobaaday oo baaba-ay oo dhuxul oo kala noqday fa yusabu dabeed waxaa lagu shubayaa calayhim korkooda maaulxayaati nolosha biyaheedii baa lagu shubayaa biyo la yidhaah maaulxayaa oo nahrulxayaa tog la yidhaah markaa fa yusabu waxaa lagu shubayaa calayhim korkooda maaulxayaati biyaha nolosha korkooda lagu shubayaa fa yambutuuna dabeed waa soo biqlayaan kamaa tambutu alxibbatu alxibba iyo alxabba marka alxibba waa firida ama iniyaha ama midhaha yaryar ee soo baxa laakiin aadamuhu aanu quudan waa bikasri lxaa xibba alxabbana wixii bani aadamku quuto sida hadhuurhkii iyo digirtii iyo heeddii waxyaabii la midka ahaa fayakhrujuuna dabeed waa ka soo baxayaan min annaari naarti waa ka soo baxayaan qad imtaxashuu xaal ay dhuxuloobeen mugdi madow ay noqdeen fa yusabu dabeed waxaa lagu shubayaa calayhim korkooda maaulxayaati biyihii nolosha ayaa lagu shubayaa fayambutuuna dabeed waa soo biqlayaan kamaa tambutu lxibbatu xabadda firida ama iniyaha yarir siduu uga soo biqli uu uga soo dhex baxo fii xamiili sayli ay fii maxmuuli sayli waa xamiil bimacna almaxmuul daadku waxyaabaha lasoo xambaaree daadxoorta ama daadku uu soo qaaday ee dhoobe iyo ciid iyo wax walba leh waxaa maxmuulkee lasoo qaadee daadku uu soo xambaaray dhexdiisa xabadda yar ee iniinta yarisee uga soo dhex baxdo oo kaley u soo biqlayaan oo u soo baxayaan uma yafruqu llaahu dabeed ilaahay waa dhammaynayaa subxaanahu ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaa u watacaala koreeye min alqadaa xukunkiibaa alla u dhammaynayaa bayna alcibaadi addoommadiisa uu kala xukumayey wayabqaa waxaa hadhaya rajulun nin ninka wayabqaa waxaa hadhaya rajulun nin oo bayna aljannati jannada iyo wannaari naarta dhexdeeda ayaa rajulkaasi ku hadhaya wa huwa ninkaasi aakhiru ahli nnaari ahlu naarka ka u dambeeyo weeyaan dukhuulan gelitaanka aljannata jannada u galo muqbilan xaalu yahay mid lasoo qaabilsan biwejhi wejigiisa qibala naari xagga naarta mid wejigiisa lasoo qaabilsan xaal u yahay fayaquulu dabeed wuxuu odhanayaa ninkaasi yaa rabbi rabbigayow isrif kadu wejihiya wejigayga cani naari naarta kadu waayo qad qashabanii dhab ahaan waxa i halaago i dhibay riixuhaa urteedii oo wa axraqanii waxa i gubay dakaahaa ololkeediiyo holaceediina waa i gubay fa yaquulu dabeed waxau odhanayaa rabbi hal casayta warniyahow ma mudan tahay in fucila haddii lagugu sameeyo daalika arrinkaasi bika adiga sidaa haddii lagu yeelo ma mudan tahay an tas'alanii inaad i weydiisato hayra daalika kaa waxaan ahayn fayaquul waxaa odhanayaa laa maya wacizatika allah iyow cizadaada iyo sharaftaadaan ku dhaartee wax kale ku weydiisan maayo fayuci allaaha ilaahay waxa uu siinayaa ninkaasi caza qaalib ahaa rabbi oo wajalla weynaaye maa shaaa waxa uu doono oo min cahdin ballan ah iyo wa miithaaqin ballan dhaar lagu adkeeyey ninkaasi alla wuxuu siinayaa ballamo iyo cuhuud weliba dhaar lagu adkeeyo ah wallee inaanan wax kale ku weydiinayne wejigaygu naarta ka dug fayasrifu allaahu dabeed ilaahay waa ka duwayaa caza qaalibha wajalla weynaaye wajhahu wejigiisa can innaari naarta ayuu ka duwayaa oo ka leexinayaa faidaa aqbala marka uu soo qaabilo ninkii bihi ay biwajhi wejigiisii uu la soo qaabilo cala aljannati jannadii ra'aa wuxuu arkayaa bahjatahaa quruxdeedii iyo dhalaalkeedii jannada ayaa u muuqanaya sakata waa aamusayaa maa shaa allaahu inta alla uu doono an yaskuta inuu aamuso ayuu aamusayaa marka fa yuci illaaha caza wajalla maa shaa adaa horena damiirkeedu alla unbuu noqonaya alla wuxuu siinayaa wax alla uu doono ballan iyo miihaaqa ilan alla haddaanu doonin siin maayo ballan bixin maaye tanna waaba tan taa hore damiir mustatiru ahaaye dee ism daahira allah sakata markaa waxaa laga bedelayaa ra'aada oo fa idaa aqbala marka uu la soo qaabilo bihi wejigiisa cala aljannati jannadii ninkii markuu wejigiisa la soo qaabilo ra'aa wuxuu arkayaa bahjatahaa jannada quruxdeedii buu arkayaa ka bedel ra'aada oo markuu wejigiisa la soo qaabilo sakata waa aamusayaa maa shaa allaahu alla inta uu doono an yaskuta inuu aamuso oo kaannaka qulta faidaa aqbala bihi faidaa aqbala bihi cala aljannati sakata maa shaa allaahu an yaskuta oo kali weeyaan bedelku wa bedelu kullin min kullin jumlada hore dhammaan waa laga wada bedelayaa oo fii xukmi lmaskuuti canhu macnaha markuu wejigiisii jannada la soo qaabilo waa aamusayaa intii alla doonay inuu aamuso uma qaala dabeed waxaa odhanayaa yaa rabbi in yar markuu isyarahayuu dee aamusnaado haddana ka adkaysan maayo waa kan soo noqday wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow qadimnii ii hormari cinda baabiiljannati jannada albaabkeeda bal hadda ii hormariyo xaggaa ii yara dhowe fayaquulu llaahu alla wuxuu odhanayaa caza qaaliba wajalla weynaaye alaysa war miyaanad ahayn qad actayta kii bixiyey alcuhuuda ballamada iyo walmawaahiiqa ballamada dhaarta lagu adkeeyey mihaaqu waa cahdiga dhaar lagu adkeeyey yacni waxa weeyaan la raaciyey alaysa qad actayta war miyaanad ahayn kii bixiyey alcuhuuda ballamada iyo walmawaahiiqa ballamada dhaarta lagu adkeeyey kii ku bixiyey miyaanad ahayn anlaa tas'ala inaanad ii weydiisanayn hayra aladii kii waxaan ahayn kunta aad ahayd sa'alta mid ii weydiista markii hore war waxaad hore ii weydiisatay mooye wax kale inaanad ii weydiisanayn ballan iyo dhaarkii ku maray miyaanad ahayn fayaquulu waxaa odhanaya yaa rabbi rabbigayow laa akuunu ahaan maayo ashqaa khalqika khalqigaaga ka ugu guul darrada badan ee ugu shaqisan ahaan maayo ee raxmaddaada ha iga qadin marka waa khabarun dee waxa weeyaan yuraadu bihi ducaa xagga macnuhu inshaa'i ka yahay oo macnuhu waxa weeyaan yaanan noqon ka ugu ayaan daran khalqigaaga yacni laa akuunu ahaan maayo yaanan ahaan allahayow waa macno duco ka ugu ayaanka daran yacni waxa weeyaan addoommadaada yaan noqon ee ii naxariiso fayaquulu dabeed alla waxaa odhanayaa famaa casayta ma mudnid in uctiita haddii lagu siiyo daalika arrinkaa aad weydiisanayso ee jannada ii dhowee ah kaa aad weydiisanayso famaa casayta ma mudnid in uctiita haddii lagu siiyo daalik madkuurkaa aad weydiisatay haddii lagu siiyo ma mudnid anlaa tas'ala inaanad weydiisan hayrahu kaaku aan ahayn macnaha waxaad mudan tahay uun haddana wax kale inaad i weydiisato marka meesha laba nafyi baa iskalayoo waxaa la yidhaha wa nafyu nafyi ihbaatun nafyi hadduu nafyi dul galo wuxuu isu rogaa ihbaat sugnaansho marka imika famaa iyo laa baa isdulgasho macno ihbaat baa meesha ka soo baxayoo ah ey casayta an tas'ala hayrahu waxaad mudan tahay wax kale inaad weydiisato oo ihbaat ah oo famaa casayta ma mudnid ayaa alla ku yidhi in uctiita haddii lagu siiyo daalika arrinka aad i weydiisanaysa haddii lagu siiyo ma mudnid anlaa tas'ala inaanad i weydiisan hayrahu kaaku aan ahayn ma mudnid ee maxaad mudan tahay inaad wax kale i weydiisato ey casayta an tas'ala hayrahu ayuu macnuhu u dhacaya macnaha waxaad mudan tahay uun haddana wax kale inaad i weydiisato fayaquulu dabeed ninkii waxaa odhanayaa rabbi rabbigayow laa maya wacizatika sharaftaadaan ku dhaartaiyo cizigaagii laa asalu ku weydiisan maayo hayra daalik kaaku aan ahayn ku weydiisan maayo fa yucطii waxa uu siinayaa rabbahu rabbigii maa shaa allaahu alla waxa uu doono fayucطii waxa uu siinayaa rabbahu rabbigii maa shaaa waxa uu doono huwa rabbigii oo min cahdin ballan iyo o mihaaqin ballan dhaar lagu adkeeyey ah haddana rabbigii waxa uu siinayaa waxa uu doono oo ballan iyo miihaaqa fa yuqadimhu dabeed alla wuxuu u hormarinayaa ilaa baabi iljannati albaabkii jannada jannada albaabkeeda xaggeedii buu u hormarinaya fa idaa balaqa marka uu gaadho baabaha jannada albaabkeeda oo fara'aa dabeed uu arka zahrataa quruxdeeda iyo ubaxeeda iyo dhalaalkeeda iyo wamaa fiiha dhexdeeda waxa ku sugan oo min annadrati nuurka iyo dhalaalka iyo wasuruuri farxadda ah waxaa markuu indhaha saarana jawaabkaydaada usoo qadar oo dee taxayara waa wareerayaayo arrinkaasaa dee maskaxdiisa imaankiisaba ka weynaanaya fa sakata dabeed waa aamusayaa maa shaa allaahu alla intuu doono an yaskuta inuu aamuso wax yar buu isyarhaynayaa uu sabraya fayaquulu dabeed waxaa odhanaya haddana ma joogaye yaa rabbi rabbigayow adkhilnii igeli aljannata jannada fayaquulu llahu alla wuxuu ku odhanayaa caza khaalibaha wajalla weynaaye wayxak war yacnii wanaaggaagi iyo raxmaddaada eh wayxa waxay ka soo horjeedaa weyla oo weyla waa hooggaagi yaa weylak wayxakna waa naxariistaada iyo badhaadhahaaga iyo khayrkaaga eh way iska soo horjeedaa marka alla waxa uu ku odhanayaa ilan waa u naxariisanayaa oo iminka ma cadaabaye wayxak war naxariistaada iyo wanaaggaaga ama badhaadhahaaga eh yabna aadama ina aadamow maa aqdaraka alla maxaa kaa ballan burin badan imisaad wacadiyo ballan igaga baxday alaysa qad actayta war miyaanad ahayn kii bixiye alcuhuuda ballamada kii bixiye miyaanad ahayn iyo walmawaahiiqa ballamada dhaarta lagu adkeeye kii ku bixiye miyaanad ahayn alaa tasala inaanadi weydiisan hayr aladii kii ku aan hayn ucطiita lagu siiyey fayaquul waxa odhanaya yaa rabbi rabbigayow laa tajcalnii hayga yeelin ashqaa khalqika allahayow khalqigaaga ka ugu guuldarrada badan ka ugu ayaanka daran ee ugu nasiibka daran ilaah waa iga yeelin khalqigaaga halkanaa ducadii sariix ku tahay soo maaha tii hore waxay ahayd khabarun bimacna ducaa ducada kumay caddayn laakiin waa lagu awilayay laa akuunu ashqaa khalqika tanse ducadii baa ku cad wuxuu yidhi allow ha iga yeelin khalqigaaga ka ugu guuldarrada iyo ayaanka daran fayadxaku llaahu dabeed ilaahay waa ku qoslayaa caza khaalibaha wajalla weynaaye minhu isaga uma ya'danu allaahu dabeed ilaahay wuxuu u fasaxayaa lahu isaga fii dukhuuli iljannati jannada geliddeeda alla u fasaxayaa fayaquulu dabeed wuxuu odhanayaa rabbi tamanna war wax dalbo oo doon oo yididiilo wax allo wixii maskaxda amaankaaga ku soo dhaca dalbo oo tamani oo jeclow fayatamanaa dabeed waa tamaniyayaa oo waxa uu doonayaa oo uu jeclaanayaa wixii alla wixii dee kusoo dhaca fayatamanaa waa tamaniyayaa oo waa doonayaa wixii uu wax alla wuxuu jeclaado xataa idanqataca marka uu go-o amniyatuhu amaanidii iyo didiilooyinkiisii marka ay go-aan qaala allaahu alla wuxuu ku odhanayaa caza haalibaha oo wajalla weynaa rabbi eh wuxuu ku odhanayaa zid ku kordhiso min kadaa waxaa iyo wa kadaa waxaa ilaahay baa odhanaya markay didiiladiisii ay soo dhammaato ee wuxuu tamaniyeba uu helo ayaa alla odhanayaa waxaa iyo waxaa iyo waxaana ku darso aqbala waa soo qaabilayaa rabbi yudakiruhu isagoo xasuusinaya rabbuhu rabbigii oo kaana ku darso kaana ku darsa leh jumlada aqbala waxaa laga bedelayaa bedelu kullin min kullin qaala allaahu caza wajalla jumladaa hore oo xataa idanqataca umniyatuhu yididiiladiisii markay go'do qaala allaahu caza wajalla zid min kada wa kada alla wuxuu ka odhanayaa waxaayo waxaana ku darso aqbala rabbi waa soo qaabilayaa yudakiruhu rabbuhu isagoo xasuusinaya marka maxay ka dhigan tahay kaannaka qulta xataa ida nqaaca umniyatuhu aqbala yudakiruhu rabbuhu markay didiiladiisii ay go'day ilaahay waa soo qaabilay isagoo xasuusinaya oo taana yani dalbo taana dalbo odhanaya marka aqbala yudakiruhu rabbuhu waxay bedel ka tahay qaala allahu caza wajalla xataa idanqaaca marka uu go umniyatuhu didiiladiisii ay go'do qaala allahu alla wuxuu ka odhanayaa caza khaalibaha wajalla weynaaye zid ku darso oo ku kordhisa min kada waxaa iyo wakadaa waxaa aqbala waa soo qaabilayaa yudakiruhu isagoo uu xasuusinaya rabbuhu rabbigii oo waxaa iyo waxaana ku darso odhanaya xataa ida intahad marka ay dhammaato bihi isaga ninkii ay ka dhammaato alamaaniyu yididiilooyinkii wax alla wixii yididiila u xasuustay iyo wixii la xasuusiyeyba markay ka dhammaadeen ayaa qaala waxau rabbi ku odhanayaa laka adiga waxaa kuu sugnaaday daalika madkuurkaa lasoo sheegay barwaaqada iyo nicmadaa lasoo sheegay ayaa kuu sugnaadood leedahay wa miluhu iyo wax lamida oo macahu isaga la jirkiisa aadoo kula socda wax allo waxaa lasoo sheegay iyo wax lamidoo weheliyo kuula socda adigaa iska leh wa can abi saciidin abi saciid waxaa laga wariyey wa can abi saciidin abi saciid waxaa laga wariyey inuu yidhi inii anigu haddaan abi saciid ahay samictuhu waxaan maqlay nebiga oo sala allahu calayhi wasalama yaquulu leh laka daalika wa cashratu amhaalihi waxaa lagu odhanayaa laka war waxaa kuu sugnaaday daalik madkuurkaa lasoo sheegay waxaa lasoo sheegay barwaaqo oo dhan baa kuu sugnaatay wa cashratu amhaalihi iyo toban laabkii oo macnaha waxa ka sii badan dee laka daalika wa miluhu taasi waa madkuurka iyo wax lamid ahe madkuurka iyo toban laabkii baa ka sii badan halkana abi saciid iyo abi hureyre way isku qabsadeenoo abi hureyre wuxuu yidhi anuu nebiga waxaan ka maqlay uun inuu yidhi waxaa la odhanayaa laka daalika wa miluhu macahu abu saciidna wuxuu yidhi maya waxaan ka maqlay laka daalika wa cashratu amhaalihi dee waxaana la qaadanayaa xagga ziyaadada oo yacni waxaa laga fahmayaa in nebiga sala allahu calayhi wasalam markii dambe dee fadliga iyo deeqda loo kordhiyo la odhanayo qofka ahlu jannaha ummadaada ka mid a waxaa la odhanayaa ee dee weliba aakhiru nnaasi dukhuulan iljanna waxaa lagu odhan doonaa laka daalika wa cashratu amhaalihi oo waa ziyaadatu fadli markii dambe loo kordhiyo nebiga loo waxyooday marka waa haabit waana sugan tahay laka daalika wa cashratu amhaalihi oo inaanu abu hureyra maqal kama dhalanayso dee inaanu jirin way jirtaayo abu saciid baa dee macahu ziyaadatu cilmin oo isagu ka maqlay taasaana waxa weeyaan ziyaadadu waa haabit marka waa suganta xadiidkan dheer nebigu sala allahu calayhi wasalam marka hore wuxuu ku tilmaamay ru'yat ullaahi caza wajalla fi ljanna dadka muuminiintii alle inay ku arki doonaan jannada waana waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay awliyadiisa ugu nicmeeyo wejigiisa sharafta badan xijaabka intuu isaga qaado inay arkaan dadka mu'miniinta ah marka ru'yat lmu'miniina lirabbihim fi ljanna waa caqaa'ida ahlu sunnaha ee sugan ee adilada kitaabka iyo sunnadaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ku qeexo uu inoogu tilmaamay waayo allah waxau ihi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna markii laga warramayey ee kuwa gaalada ah baa allah waxauu yidhi iyagu rabbigood maalinta qiyaamo waa laga xijaabayaa gaalada oo arki maayaan halkaa imaamu shaafici waxa uu ka deliishaday mafhuumulmukhaalafaha odhanaya kol hadduu ilaahay cadowgiisii iska xijaabay dee awliyadiisa iyo addoommadiisa wanaagsan iska xijaabi maaye e xijaabka wuu isaga qaadayaa si ay u arkaan oo aragtidiisa ugu raaxaystaan waayo haddii gaal iyo islaamba ilaahay iska xijaabayo dee faa'iido dheeraadii kuma sugnaateen in lagu gaaryo gaalada in gaar lagaga dhigo laydhaa kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna hadday mu'min iyo gaal ka siman yihiin dee gaal laguma gaar yeeleen waayo faa'iida kumay jirteen laakiin in gaalada maxjuubiin laga dhigay mafhuumkeedu waxa weeye muuminiinta dee lagama xijaabaye ilaahay waa arkayaan nusuusta kalena waa ku cadoo yowmaidin wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal maalinta qiyaamo waa kuwo dhalaalka iyo iftiinku uu ka soo ifbaxayoo tacrifu fii wujuuhihim nadrata annaciim dhalaalka iyo barwaaqada iftiinkeeda korkooda ka muuqda ilan ruuxu waxa uu ku sugan yahay meesha ugu horreeyuu ka muuqdaa waa wejigiis rabbigood baanay eegayaan oo arkayaan markaa ru'yadu waa sugan tahay ahlu bidaca iyo muctasilada iyo dadka lunsan uunbaa diiday alla in la arkayo eh kitaabkiiyo sunnadu way sugeen mu'miniintu rabbigood aakhire inay ku arkayaan halkan nebigu dadka waxa uu soo qaatay tusaale la yaab badan waayo asaaliibta uu rasuulku wax ku caddeeyo qur'aankana caadadiisa ka mid a waxa weeyaan darbu lamhaal tusaalayaasha maxsuuskaee la arkaya dadku ay dareemi karaan in loogu soo halqabsado si ay u fahmaan oo macnaha maskaxdooda loogu soo dhoweeyo marka waxa uu yidhi dayax habeen afar iyo tobnaad joogoon daruuri ka sokayn aragtidiisa miyo idinka shaki waa may cadeed hadh cadoo maalinimo joogta oon daruuri ka sokayn aragtideeda miyo idinka shaki waa maya sidaasoo kalaad allana u arkaysaan aakhiro jannada markaa gashaan halkan culimmadu waxay yidhahdeen waa tashbiihu alru'yati bialru'yati laa tashbiihu almar'iyi bilmar'iy aragtidaa aragtida lagu shabahayaa laakiin ka la arkaya ka la arkaya laguma shabahayo waayo ilaaha khaaliqee aakhiro lagu arki doonaa laguma shabihi karo makhluuqa daciifka ee cadeed iyo waxa weeyaan dayax tacaala allahu can dalika culuwan kabiira laysa ka midlihi shayun wahuwa samiicu lbasiir markaa ka la arkayaa isku mid ma aha oo adduunka waxaa lagu arkayaana waa makhluuq daciif oo cadeed iyo dayax aakhiro waxaa lagu arkayaana waa allihii weynaa ee waxa weeyaan waaxidka ahaa markaa ka la arkayo ka la arkayo looma ekaysiinayo iskumana ega khaaliq iyo makhluuqna la yskuma maalo laakiin aragtida aragtida loo ekaysiinaya oo sida aragtidan dayaxa habeen afar iyo tobnaad daruuri aanay ka sokayn sida aragtidan cadeedda maalin cad aanay daruuri ka sokayn sida aragtidaasi idinku caddahay aanay shaki u lahayn ayaa aragtida allee aakhirana u caddaho oo aanay shaki lahayn muraadkiiyo tashbiihu waa kaa nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay in dadkii lasoo xaadirin doono maalinta qiyaamo oo dee banki iyo carasaatlqiyaama laysugu keeni doono dabadeed dadkii waa qaybsamayaan oo dee marka la yidhaahdo nin walba wuxuu caabudayay ha raaco qaar baa cadeedda raacaya oo cadeed caabud ahaa qaar baa dayaxa raacaya oo dayax caabud ahaa qaar baa dawaaqiidda raacaya oo awaaqiidda caabudi jiray taaquudkuna kulu maa tajaawaza bihi alcabdu xaddahu min macbuudin aw matbuucin aw mutaacin fii kayri taacati illaah yacni taaquud waa jamcu taaquut waana min aduqyaan waa wixii lagu xadgudbo ee shariicada iyo diinta lagaga baydho sababkiisa marka ciddii ilaah sokadii la caabudo ama ilaahay taacadiisa waxaan ahayn lagu ateecay lagaga dambeeye lagu raaco waa taaquud ra'su tawaaqiidna dee waa shayaadiinta iyo ibliis wax alla wixii shaqadooda qabtaana dee waa calaa ariiqatihim oo waa awaaqiid laakiin ibliis ayaa madaxu ah iyo shayaadiintu ciidankiisii ah kadib markaa ummadda nebi muxamed iyagu waa hadhayaan oo cidna raaci maayaane munaafiqiintoodu iyagoo ay ku dhex sugan tahay waa la kala mari doonaaye fayaatiihim allahu caza wajalla fayaquulu ana rabbuk rabbigood baa u imanaya ityaanan yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sultaani lama awilayo lamana leexinayo nusuusta kitaabka iyo sunnadu siday ku soo aroortay ayaa rabbi loogu sugayaa iyadoo kayfiyad iyo qaab iyo tashbiih midna aan loo samayn oo tactiilna waa laga ilaalinayaa in la catilo oo sifada rabbi loo diido tashbiihna waa laga ilaalinayaa makhluuqaadkiisa in loo ekaysiiyo takyiifna waa laga ilaalinayaa in la qaabeeyo la yidhaah sidaasay u taallaa intaba waa laga ilaalinaya waa ka mamnuuc laakiin waxaa loogu sugayaa sidaa ay u timid oo sidaasaa lagu marinayaa amiruuha kamaa jaaat dadka qaarkood may fahmin amiruuha kamaa jaaat waxay moodayaan macnaha laftiisiibaa la tafwiidinayaa oo la bandhigayaa la odhanayaa iska mara uun allah garanaye amiruuha kamaa jaaat sidaa ma ah salafkuna waa siday yacni ficil ahaan iyo qowl ahaanba ku muujiyeen oo yacni waxa weeyaan sifada macnaheedu siday ku soo aroortay ee alliya rasuulkiisu u sugeen ee nusuusta iyo luqada carabi ahaan iyo sharci ahaanba macnaheedu uu ku muuqanayo sidaa u suga oo ku dhaafoo ku mariya oo halkaa ha u dhaafina weeyaan macnuhu laakiin macnuhu ma aha fa yaatiihim allaahuba garan mayno allunbaa garanaya waa la garanaya oo ityaanku waa imaate kitaabka iyo sunnadu waxay ku soo arooreenna waa bilisaanin carabiyin mubiin waxaan la garanayn oo la bandhigayo dadka laguma kalifin oo mukalafiin lagagama dhigin waxaanay fahmaynba oo taasi xikmadda axkamulxaakimiin ayaabay ka soo horjeedaa waxay dadku garanayaan baa lagula hadlay oy fahmayaan oo luqadii carbeed ee caddayd ee fasiixa ah marka ityaanku waa ityaan laakiin waxa kala duwan dee ityaankaad adigu imanasoo daciif oo bani aadam oo makhluuqa iyo ityaanka allaha weyni imanayaa kala duwan ilaahay wuxuu u imanayaa si uu isagu yaqaano si uu addoommadiisa u kala xukumo yaati lifasli lqadaa waxba ha usoo qadarin waxbana ha awilin ilaahay waa imanayaa ku dhaaf maxay ku yeeshay yacni waxa weeyaan markaa fayaatiihim allahu caza wajal dee waa sifo ficli oo rabbi loo sugayo min sifaati alafcaal annahu yaati idaa shaa wamataa shaa wakayfa shaa markuu doono siduu doono uu imanaya adiguna ma taqaanid laakiin adigu sugun macna alityaan ilaahay waa imanaya waxa uu ka odhanayaa markaa ana rabbukum rabbigiin baan ahay markaa wuxuu ugu imanayaa sifaday ku yaqaaneen tu aan ahay marka waxay odhanayaan annaku halkanaanu jooganaa inta rabbigayo noo imanaya yacni sifaadkaanu ku naqaanay iyo tilmaamuhu naftiisa ku tilmaameenu ku naqaanay intuu noogu imanayo halkaasaanu iska sii joogaynaa kadib rabbi wuxuu ugu imanayaa sifaday yaqaaneen fayaatiihim allahu caza wajalla fayaquulu ana rabbukum fayaquuluuna anta rabbuna marka labada ityaan marka hore wuxuu ugu imanayaa sifaad aanay aqoon markaasay odhanayaan halkanaanu iska sii jooganaa inta rabbigayo noo imanaya waanu garananay markuu sifaday yaqaaneen ugu yimaade uu yidhaha rabbigiin baan ahayna way garanaya waxay odhanaya anta rabbuna alla ilaah rabbigayaa tahay marka waa noocun imtixaan ah inuu markii horena sifo ugu yimaado markii dambena sifo kale dabadeed fayadcuuhum wuxuu ugu yeedhayaa dee jidkii siraad inay maraan oo jidkii siraadna jahanamo dhabarkeeda lasoo dhigaya nebigu waxau yihi aniga ayaa ugu horeeya cid ka gudubto ummadiisa kala gudba halkaa maalintaa ruuxna hadli maayo hadalka rusushuna waa ilaahu badbaadi ilaahu badbaadi waxay tilmaamaysaa cabsida maalinta qiyaame rusushii rabbi uu doortee uu soo diray ayaa la leeyahay axadna hadli maayo rususha mooyaane rusushana hadalkoodu waa maxay allaahumma sallim sallim wax kale ku hadli maayaan allow badbaadi allow badbaadi jahannamo waxa weeyaan kalaaliib xadiid oo bira oo afka ama madaxa sare ka soo qalloocda ayaa ka soo jeeda oo jahannamo ka soo laalaada oo dadka halkaa maraya waxaa lagu shabaayay geedka sacdaanka ee cadaadda qudaxdiis oo kale markaa kalbadahaasaa ka soo laalaado oo dadka ayay dhufanayaan hadba camalkoodu siduu ahaa calaa qadri acmaali oo qaar baa intay soo dhuftaan jahannamo bartanka ay ugu tuurayaanoo halkaa ku halaagsamaya qaar baa intay waxa weeyaan googooyaan oo haylhaylaan oo ay jeexjeexaan iyagoo dhaawaca ka badbaadaya oo ka baxaya qaar baa aan waxaaba aan laysa soo gaadhayn oo hillaac bilig yidhi ama dabaylaha degdegoodoo kale ama fardaha orodkoodoo kale qaar baaba ku dhaafaya hillaac bilig yidhi ilbiriqsi oo aan waxaaba iyagu arkayn waa nin iyo camalkii siduu ahaa dabeed alla marka uu doonay inuu u naxariisto cidda uu doonay inuu u naxariistay ahlu naarka ka mid a waa dadkii cusaatulmuslimiin ee naarta galay ayaa rabbi malaa'igtii ku odhanayaa ka soo saara ciddii alla caabudi jirtay malaa'igtii waa soo bixinayaanoo oo maxay dadka kale kaga soocayaan biaathaari sujuud sujuudu sharafta iyo karaamaday leedahay raadkii sujuudday ku garanayaan ila dadkani waa dad muslimiina oo tukan jiray laakiin cusaad bay ahaayeen oo dembiyadii waaweynaa ee ay galeen adduunka markay joogeen baa naarta lagaga soo jarayay saasay u galeen marka alla markuu amro in dadkii muwaxidiinta markii laga gooyey macaasidii naarta laga soo bixiyo malaa'igtii waa ka soo saarayaan oo waxay ku garanayaan raadadkii sujuudda aathaar asujuud ilaahayna waa ka xarimay naartu inay cunto raadka iyo aathaartii sujuudda haddaba aathaartaa sujuudda ee naartu aanay cunayn laguna garanayo ma halkaa jabhadee wejiga la dhigo halkaa wejiga laga sujuudayo unbaa mise waa xubnihii toddobada ahaa ee sujuudda oo dhan labada qowlba waa la yidhi laakiin waxaa raajixa inay jabhada iyo wejiga sujuuddii halkii wejiga laga sujuudaya inay tahay ayaa raajixa waayo ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa mujaladka labaad safxada laba boqol sagaashan iyo afar aaathaaru sujuud wuxuu odhanayaa qaala ciyaadun waxa uu yidhi almuraadu aljabhatu khaasatan waa sujuuddii xagga wejiga laga sujuudaya gaar ahaan baa looga jeedaa aathaar sujuud wayu'ayiduhu ma fii riwaayati muslimin min wajhin aakhara ana qowman yakhrujuuna min annaari yaxtariquuna fiiha ila daaraati wujuuhihim faina daahira hadihi riwaayati yahusu alcumuuma alladii fi luula yakhusu alcumuuma alladii fi luula waxaa odhanayaa ibnu xajar ciyaad waxa uu yidhi muraadka aahaaru sujuud waa wejiga halkii laga sujuudi jiraa loo jeeda waxaana xoojinaya riwaayo kaleo imaamu muslim uu soo saaray oo tilmaamaysa inay dad ka soo baxayaan naarta gubanaya ilaa wejiyadooda raadkoodii halkii ay wejiyada ka sujuudayeen mooyaane intii kaleo dhan gubanaya marka riwaayadda daahirkeedu wuxuu khaas yeelayaa cumuumka tii hore ku jirtay oo aathaara sujuud ee caamka ahayd waxaa loo jeedaa sujuuddii wejiga ee xubnihii kale ma soo gelayaan marka yacni intaa wejiga ayaa baaqi noqon intii wejiga laga sujuudi jiray taasaanay ku aqoonsan doonaan oo iyagu aan gubanayn taasaana lagaga soo saari doonaa dabeed waa soo bixi doonaan iyagoo dhuxuloobay oo dambasoobay oo madoobaaday oo bedelmay biyo maa ul xayaa laydhaha baa lagu shubi sida firida yar ama ininyaha waxa uu daadku soo qaaday dhoobada iyo waxaa kasoo dhex baxdoo kale usoo baxdo ayay usoo biqlayaan dabeed ilaahay waxa uu dhammaynayaa xukunkui addoommadiisa kale xukumayey ninbaa hadhaya jannadiiyo naarta dhexdooda aan weli dhinacna u dhaqaaqin wejigiisuna xagga naarta u jeedo ninkaasi ilaahay buu baryaa wuxuu odhanayaa allahayow wejigayga naarta ka jeedi waa i dhibtay naartiio waxa i halaagay oo i gubay holaca iyo olalka naarta ka soo baxaye eh maxaad u malayn qofka galayna kii ka fogaa ayaa holaceedii dhibsanaye allahuma najina min annaar waxa uu odhanayaa markaa rabbi war haddii sidaa laguu sameeyo ma mudan tahay wax kale inaanadi weydiisan dhaar buu ku marayaa iyo ballamo inaanu wax dambe weydiisanay dee waa bani aadamu haddana adkaysi male iyo sabir toone mar alla markuu arkay jannadii ayaa haddana u odhanaya ilaahu ii yara dhowee war miyaanad ahayn kii ballantiiyo wacadka ku maray wax kale ku weydiisan maayo soo odhanaya ilaahu addoommadaada kaugu ayaan ka daran ha iga dhigin ii naxariiso markaasaa la odhanayaa ma mudnid haddii taa lagu siiyo inaad wax kale i weydiisana waxaad mudan tahay wax kale haddana inaad isii weydiisata uun soo odhanayaa may alla ilaah wax dambe inaanan ku weydiisanay markaasaa loo dhoweynaya haddana markuu barwaaqadii iyo wixii u dhowaado ee udgoonkeedii iyo aragtideedii iyo wanaaggeedii uuuba sii dhowaado dee haddana adkaysan maayo ilaahu jannaday geli markaasaa la odhanayaa wayxag ya bna aadam alla ballanburin badanidaah soodigii intaasoo wacad iyo ballan bixiyey aduu jannadii ugu dambaynta waa loo ogolaanayaa weliba waxaa doonta tamani baa la odhanayaa wax allo wuxuu jeclaystay uu tamaniye markuu ka dhammaaday kaan iyo kaana ku darsaa la odhanayaa wax walba markuu ku darsaday haddana waa la xasuusinayaa kaa iyo kaa haddana ugu dambaynta waxaa la odhanayaa waxaasoo dhan iyo tobanlaabkeed baad leedahay dee halkaa waxaa ka muuqata yani sicatu raxmat illaahi caza wajalla waa sicatu raxmat illaahi caza wajal ilaahay deeqdiisa iyo raxmadiisu ballaadhana bal kii ugu dambeeyey ee yacni waxa weeyaan qof gale ugu bas dambeeyey hadduu halkaa marayo tolow kii ugu horreeyey iyo ragga kale ka agdhow iyo kuwa darajaadka sare marka horeba galay xaalkoodu siduu noqonaya wax la qiyaasi kara ma aha maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxaan il bani aadam arag dheg bani aadam ku soo dhicin maskax bani aadamna aanay sawiran karinba waxaa kaloo laga qaadanayaa sabir darada waxa weeyaan aadamaha qofka yacni basharka bani aadamku adkaysi la-aanta kolba intaasoo wacad iyo dhaar buu marayaa haddana kama adkaysan karo dee waa iska dabeecada bani aadamka oo naftaada intaasoo jeer adoo ballan la gelaya ha dambaabin shaygaa ha u dhowaan haddana waa adigoo ku dhacay waa dacfiga iyo dee daciifnimada bani aadamka laakiin haddana ilaahay waa kafuurun raxiimun kariim waa deeq badane dulqaad badanoo haddana mar walood soo noqoto iga taku odhan maaye waa ku soo dhoweynayaa un rabbi inta albaabka towbadu uu furan yihi fayadxaku allaahu iyaduna dee waa sifaatulafcaalkii rabbi loo sugayey kamaa ahbataha linafsih siduu alle naftiisa ugu sugay aduu faragelin kara ha ku samayn dhibaato kaloon kuu dhoweyna adugu ha doonanin ilaahay intaa uu naftiisa ku sifeeye nebiguna uu ku sifeeyey ilan sifaadka sifaadka iyo asmaada alle waa tawqiifi aaraada iyo dadka ijtihaadkoodu madkhal iyo meel uu ka galo kuma leh waa wuxuu rabbi naftiisa u sugay ama rasuulkiisa u sugay yacni wax ijtihaadaad ku sugmaya ma ah marka xadiidkii nebigaa ku tilmaamayo le fayadxaku allaahu ilaahay waa qoslayaa caza haaliba wajalla weynaaye minhu ninkiibuu ku qoslayaa markaa qosal ilaahay u qalmo oo dee kaaga aan la mid ahay yacnii qosalka alleh ha sawiranin kan bani aadamka iyo kayfiyadiisa yaa kuu dirta adiga taa laakiin lafdiga intaa ku daa macnihiisana sug oo waxaa la yidhaha caqiidada ahlu sunnuhu waa ihbaatu almacaani wa tafwiid alkayfiyaat maaha tafwiidkan ahlu bidaca lafdan wa macnan sidaa ku dhaafta ma aha kaasi waxa weeyaan xaq ma aha yacni tafwiidka ahlu sunnuhu waa xagga kayfiyada oo waxaa la yidhaha caqiidada ahlu sunnuhu waa ihbaatu almacaani wa tafwiidu alkayfiyaat macaanida sifaadka waa la sugayaa kayfiyada iyo qaabkana allah loo bandhigayaa ogo ina kuma ogin oo iminka kayfa yadxaq haddii lagu yidhaahdo waxaad tidhaha inaad su-aasha ay weydiisaaba qaladaba hay weydiin waayo kayfa ilaahay baa garanaya anuu ma garanayo laakiin sifada sidaa u daa oo ku dhaaf dariiqaasunbaad ku badbaadaysaa wax alla wixii kale waxa weeyaan ku badbaadi mayso ahlulcilmiga ciddii dee ama awisha ama khata uu kaga dhaco fii bacdi almawaadic dee horeynu u tilmaano culimmadu ambiye maahe waa basharo waxay ku qaldameen ee waxa weeyaan iyagoo weliba dadaalaya ilaahayna dee waxaa loo rajeynayaa inuu u dhaafo lagagana dayan maayo lagu qallidan maaye waa lagaga baydhayaa waxay asiibaan ay ku saxan yihiinna dee ajar iyo abaal bay ku leeyihiin waana loogu ducaynayaa waana lagaga dayanayaa laakiin adugu ihbaatkaa biduuni kayfiya wa biduuni tamhiil wa biduuni tashbiih sidaa u sugoo ka soco can abi bakrin sidiiq waxaa laga wariyey radia allahu canhu rabbi raaliha ka noqday anahu abu bakar qaal inuu ku yidhi lirasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam callimnii rasuulkii allow ibar ducaan duca ibar ducadu adcu aan ku ducaysta bihi ducada fii salaatii salaadayda dhexdeeda qaala waxau idhi qul waxaad tidhaahdaa abuu bakarow allaahuma allahayow inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman dulmi dulmiga oo kaiira fara badan riwaayaadka qaarkood kabiira weyn baa ku soo aroortay walaa yakfiru mana dhaafo addunuuba dembiyada ilaa anta adiga mooye allahayow fakfir ii dhaaf lii aniga makfiratan dembi dhaaf dembi dhaafka oo min cindika agtaada ka ahaaday oo warxamnii ii naxariiso allahayow waayo innaka adigu anta adigu alghafuuru allaha dembi dhaafista badan baa tahay alraxiimu ee addoommadiisa u naxariistay raxmadiisa addoommadiisa soo gaadhsiiya hada alxadiid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa wa fiihi ana alinsaana laa yacraa can taqsiirin walow kaana sidiiqa xadiidka waxaa ku sugan insaan kama madhnaado gaboodfal walow sidiiqna ha noqda run badaneh mid darajatu sidiiqiyo gaadhay sida abuubakrin sidiiq afdalu hadihi alummati bacda nabiyiha oo abuubakar isagoo abuubakar ah ayaa haddana uu leeyahay nebigu waxaad tidhaahdaa abuubakarow alla ilaahay naftayda dulmi weyn baan dulmiya alla wii dembi dhaaf maxaa ka muuqda inaan qofku ka madhnaanayn gaboodfal oo si kastuu u dadaalo ma gaadhi kara haddana halkii la rabay waa ka gaabinayaa uun idan ilaahay waa inuu raxmad iyo makfiro u weydiisto haddana xadiidka waxaa ku sugan xusnulkhitaam oo gebagebo aad u qurux badan oo wanaagsan oo munaasabada tawasulka magacaanta ilaahay alla lagu tawasulaye lagu baryayo oo tawasulka mashruucee saxdaa ah walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay magacaan wanaag badan buu leeyahay ku barya marka macnuhu waxa weeyaan dee fakfir lii makfiratan min cindika warxamnii inaka anta alghafuuru raxiim waa allaha ghafuurkow ii dembi dhaaf adaa dembi dhaafis badan allaha raxiimkow ii naxariiso adaa raxiima marka yaa raxiimu irxamnii wa yaa ghafuuru ikfir lii waa tawasulun biasmaai illaahi alxusnaa waa magacaantii rabbi oo lagu rabbi baryayo oo ilaahay lagu baryayo lagu ducaysanayo waxaa kaloo laga qaadanaya ictiraafka iyo qirashada dembigu inuu kuu sababayo makfirada iyo dembi dhaafka aadam iyo xawaa markay dembigoodii qirteenee rabbi isu dhuldhigeenee isu dhiibeenba ilaahay u dhaafa rabbanaa innaa dalamnaa anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin waxay yidhahdeen rabbigayow alla ilaah nafaayagii waa dulminay oo waa ku dembaabnay geedkaad noo diideennu cunnay dee haddaanad noo dembi dhaafin oad noo naxariisanna waanu khasaaranna markaasaa ilaahay dee u dembi dhaafayoo dee fataaba calayhi wahada fatalaqa aadamu min rabbihi kalimaatin fataaba calayhi bay aayadda ahayd soo maha marka labadoodiiba waa laga demb yacni waa laga toobad aqbalay ee aadam dee waxaa loo cabirayaa uun isagu waa mas-uulkii laakiin labadooduba gafkay galeen rabbi waa ka dhaafay marka alictiraafu bidembi qirashada dembigu waa muhim waxaad gashayba haddaanad garanayn maxaa laguu dhaafay waa inaad ka garaabdaa oo garawshiyo iyo garashaba lagaa helaa midda kale walaa yakfiru dunuuba ilaa ant waa tawxiid allah mooye axad kaloo dembi dhaafaa ma jiro waman yakfiru dunuuba ila allah laa axad marka waxaad qiraysaa ilaahay mooye axad kaloo dembi dhaafaaba inaanu jirin allaad isku dhiibtay oo aad xadhigiisa cuskatay kuna gu'i maayo oo dee sida nasaarada iyo kiristanka iyo dee innaka diinteenna ka mid maaha sukuuku lkhufraan wadaadku inuu kaadhka dembidhaafka isagu qorayo inta waxoogaa la siiyo laakiin innaka waxa weeyaan dee diinteenna islaamnimo ee xaqaihi walaa yakfiru dunuuba ilaa anta allunbaa dembi dhaafa axad kaloo dembi dhaafaa ma jiro laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa waliyun saalix an ibni cabaasin waxaa laga wariyay cabdilaahi bnu cabaas radi allahu rabi raaliha ka noqdo canhumaa isagiiyo aabihiibe ana rafca sawti in codka oo kor loogu qaado bidikri xuska yacnii alla la xusayo xiina yansarifu nnaasu dadku marka ay ka baxaan min almaktuubati yacni dadku marka ay faralka ka baxayaan yacni markay ka baxaan baa loo jeedaa ilan waa bacda alinsiraafe marka ay dadku faralkii ka baxaan in xuska codka kor loogu qaado kaana wuxuu ahaa huwa rafcigaasi calaa cahdi nabiyi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii iyo xilligii nebiga mid arrinkaasi sugan oo la yaqaano ayuu ahaa xadiidkana wuxuu tilmaamayaa salaadii faralka ahayd marka laga baxo dikriga iyo xuska in kor loo qaado xilligii nebi maxamed wax la yaqaano uu jira inuu ahaa riwaayaadka qaarkood waxay ku qaydaan yacni rafcu sawti bitakbiir allahu akbarta in marka sidaa looga baxo allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar kor loo qaado tanna waa caam riwaayadani oo xuskaoo dhan adkaartii ka dambaysa bacda salaa in codka kor loogu qaadayo ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku odhanayaa mujaladka labaad safxada saddex boqol labaatan iyo lix qaala alimaamu nawowi imaamu nawowi waxau yidhi xamala shaaficiyu hada alxadiida calaa anahum jaharuu bihi waqtan yasiira liajli tacliimi liajli tacliimi annaasi sifata adikri waxaa imaamu nawowi yidhi imaamu shaafici xadiidkan wuxuu ku xambaaray inay wakhti yaroo kooban ay kor ugu qaadayeen saxaabadu dikriga iyo xuska si dadka loo baro qaabka iyo sifada dikriga laa annahum daawamuu cala jahri bihi mase aha muraadku inay arrintaa joogteeyeen oonay jarinba waalmukhtaaru ana alimaama waalma'muuma yukhfiyaani adikra ilaa in ixtiija ila atacliimi sida la doortee mukhtaarkiina waxa weeye in imaamka iyo ma'muumkuba dikriga iyo xuska ay hoos u dhigayaan in loo baahdo baris dadkii la baro sifada dikriga mooyaane khulaasadu waxa weeyaan waana sida raajixa masalada culimmadu waa isku khilaafsan yihin oo culimmada qaar baa qaba ilaa hadda in dikriga kor loogu dhawaaqo codku inay shay sunno a tahay laakiin sidan imaamu shaaficina uu xadiidka ku xambaaray nawowina uu ka soo naqliyey shaafici ibnu xajarna fatxulbaariga uu ku tilmaamaa raajixa oo in la yidhaahdo rafcu sawdkaa codka dikriga kor loogu qaadaya xilligii nebiga wuxuu ahaa litacliimi innaas dadka dee si loo baro sifaadka iyo qaabka dikriga iyo xuska loo akhriyayo ama rabbi loo xusayo markii xaajadii loo qabay ay dhammaatayna waa la joojiyey oo dee adkaarta hoos baa loo akhriyi jiray waana sidaa imikaba dee aynu hoos ugu akhrino ee aan cidna cid kala maqal waxayse culimmadu yidhaahdeen haddii loo baahdo in dadka la baro oo dadkii jahli baa ku dhici kara mooganaan baa ku dhici karta haddii loo baahdo dadka in la baro oo arrintu ka qarsoonaato kor baa loogu qaadaya marka calaa kullin rafcu sawti waa litacliim ciladaa iyo baahidaa markii la helana kor baa loo qaadaya markay zuushana hoos baa loo dhigaya can cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey yaquulu ay qaala inuu yidhi waa mudaaric bimacna almaadi eh samictu waxaan maqlay rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu leh kullukum dhammaantiin raacin ilaaliyaa tihiin dhammaantiin ilaaliyaa tihiin oo nin walba waxbaa la raaciyo xil iyo mas-uuliyaddeeda la saaray wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun kula weydiinaya kuwa la weydiinayaa tihiin can raciyati wa kullukum ay wa kullu waaxidin minkum axad kastoo idinka idinka midihina mas-uulun waa mid la weydiinaya can raciyatihi cidduu mas-uulka ka ahaayee la raaciyey yacnii ciddii uu ilaalinayey iyo dadku xilkooda hayey waa la weydiinayaa miyuu dayacay mise waa daryeelay alimaamu imaamku raacin waa ilaaliye ummadda iyo dadku u taliyuu madaxweynaha u yahu ilaalinaya oo xilkooda la saaray wa mas-uulun waana la weydiinayaa can raciyatihi ilaalintiisaa waa la weydiinoo dadkii macnaha loo diray ilaalintooda waa la su'aalaya oo raciyadu waa dadkii la raaciyey dee inuu ilaaliyo ilaalintooda waa la weydiinaya warajulu ninkuna raacin waa ilaaliye fii ahlihi ehelkiisa mid ilaalinaya weeyi oo la raaciyey wa huwa isagu mas-uulun waa la weydiinayaa can raciyatihi ehelkiisaa la raaciyey raacintooda iyo ilaalintooda waa la weydiin waalmar'atu haweenayduna raaciyatun waa mid ilaalinaysa fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisii ayay ilaaliye ka tahay oo loo xil saaray wa mas-uulatun waana mid la weydiinayo can raciyatihaa ilaalinteeda iyo wixii la raaciyey waa la weydiin waalkhaadimu addoonkii ama ninkii shaqaalaha ah labadaba waa lagu idlaaqa qofka addoonka ah ee mamluug laleeyahay ah iyo ninka isagoo xora dee laakiin shaqaale iyo gacanyare adeega ah oo dadka u shaqaynaya marka walkhaadimu kii shaqaalaha ahaayee adeegayay ama addoonkiina raacin waa mid ilaalinaya fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisii oo hadduu addoon yahay ninkii lahaa xooluhu u dhiibtou ilaalinaya hadduu shaqaalo caadiya yahayna dee ninkii mas-uulka ka ah xoolihiisiibuu u ilaalinaya wa mas-uulun waana mid la weydiinaya can raciyatihi wixii la raaciyey ilaalintiisa waa la weydiinayaa qaala wuxuu yidhi cabdilaahi bnu cumar oo raawiga xadiidka ah waxasibtu waxaan u maleeyey an qad qaala inuu yidhi warajulu ninkuna raacin oo intan ay xadiidka ku jirto inuu rasuulku yidhi warajulu ninku raacin waa mid ilaalinaya fii maali abiihi aabbihii xoolihiisa ninku waa mid ilaalinaya oo wa mas-uulun waana la weydiinaya can raciyatihi ilaalintiisa iyo waxaa la raaciyey waa la weydiin doonaa wa kullukum dhammaantiin raacin ilaaliyatihi wa mas-uulun mid walbana waa la weydiinayaa can raciyatihi ilaalintiisa iyo ciddii la raaciyey waa la weydiinayaa xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ahmiyadda ay leedahay mas-uuliyadda iyo qofka xilqaada xilku waxa uu yacni waxa weeyaan dee ugu sarreeya maamulkii iyo madaxtinimadii ummadda oo dhan qofka u talinaya ka ugu hooseeyaana waa soo gelaya marka nin walba xilka iyo mas-uuliyadda uu hayo ha noqoto kii ummadda ha noqoto ka ubadkiisa iyo ooridiisa ha noqoto ka meesha uu maamulayo yacni waxa weeyaan dee cidda uu maamulaye maamulkiisa hoos timaada walow qofna ha noqdee cid walba iyadoo kaa ugu sarreeya ugu weyn yaho dee maamulkii guud oo madaxweynaha ah iyo ilaa ka u hooseeya nin walba wixii loo xil saaray waa la weydiin xadiidka cumuum baa lagu bilaabay cumuumna waa lagu khatimay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ayaa lagu bilaabay laguna gebagabeeyey cumuumkaasi wuxuu tilmaamayaa arrintani muhiimadda ay leedahay iyo arrin aan ummadda cidina ka dhex baxayn inay taho nin walba haba yaraatee wixii la saaray waa la su'aali siduu ka yeelay arrimahan kalena culimmadu waxay yidhaahdeen waa lilmithaali laa lilxasri koobis maahe waa tusaale madaxweynihii baa loogu hormariyey dee isagaa ugu mudan oo ugu weyn waa la weydiinayaa ummaddii wuxuu ku dhaqay ama uu ku xukumay ama uu ku hayey ma cadaalad bayd mise cadaalad daro marka ama cadaaladiisaa jannada gelin ama dulmigiisaa naarta gelin labadaa mid unbuu noqon ninka ehelkiisii waa la weydiinayaa uu mas-uulka ka ahaa miyuu dayaca mise wuu daryeelay haweenayda gurigeedii la raaciye waa la weydiin haweenaydu lama odhan ummadday raaci u tahay bal hadda eeg yacni alimaamu raacin laakiin almar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha waa arrinta gaaladu maanta dumarka kala dagaalanto gabadhu inay gurigeeda iyo baradeeda iyo ubadkeega iyo oorideeda ay haysato ayay kala dagaalameenoo waxay ku dadaaleen inay bannaanka u bixiyaan in badanna waa ku guulaysteen inta ilaahay ka reeba u naxariista mooyaane marka haweeneyda muslimadda ah halkanay raaci ka tahay gurigeeda guntiisa gabadhuna waxay ugu khayr iyo wanaag badan tahay siduu nebi maxamed tilmaamay inta ay ku sugan tahay fii qacri beytiha gurigeeda guntiisa intay ku sugan tahay waa markay alle ugu dhowdahay markay ka baxdana waa marka ka dheeraanshaha rabbi uu bilaabmayo waayo halkii la yidhi joog bay ka dhaqaaqday ilaahay baa yidhi waqarna fii buyuutikunna haweenkiiow guryihiinna ku sugnaada markaasay qaar odhanayaan maxaa nagu xidhxidhay guryaha maxaa dumarka iyo ragga loo kala saarayaa ilaahay ku abuuray ayaa aadamaha iyo addoommadiisa nin walba halkuu ku habboonaa dhigay oo ilaahay baa raggana bannaanka u diray oo maamulka u dhiibay oo xilka saaray ilaa adiga meheriye masruuf iyo mariin midna lagaama rabee ninkaa laga rabaa xukumka iyo maamulkana isagaa leh ilaahii ku abuuray baa adiga oo dumarana kuu doortay gurigaaga inaad sharaf iyo karaamo ku leedahay ubadkaaga inaad dar yeeshood xanaanayso gurigaaga inaad dar yeesho una dayicin bal maanta maxaa ka dhashay markii haweenkii ay barabaxeen guryihiibaa baaba'ay ubadkiibaa dayacmay furiinkiibaa batay waayo gabadhiiba mutarajila nin oo kale u ekaatay oo ninkiibay isku dhererinaysaa marka hadday xafiis tahay hadday maamul tahay hadday ganacsi tahay hadday suuq tahay meel walba way garab taagantahy ilaahay kownkan abuurayna qolo walba waxbuu ugu talagalay bal gurigii laga soo wada baxyey majaariyadda iyo ninka waashmaanka ah ayaa guriga lahaa oo mas-uulka ah oo daryeeli waxa fasaad iyo dhibaato iyo dhaqanxumo ka dhalatay waynu ognahay imisaa kuwii guriga lagaga tegey ay ubadkiiyo ooridiiba baabi'iyeen ilan waa ajnabi waa bashar waxa kugu beeran baa ku beeran ma malag baa macsuuma calaa kullin guryaha markii haweenka bannaanka looga bixiyey wax badan oo dhibaato ah ka dhalatay ilaahayna waa xakiim xikmadda iyo shareecadu shayga halkay dhigtay marka la dhaafiyo dhibaatadaasunbaa ka dhalata maanta gaalada iyo yurub iyo reer galbeedka dadka degay baa garanaya u aqoon badane dee haweenkoodii halkay maraya qaar baa laga soo sheegaa inay tamaniyaan haweenka muslimaadka oo kale sidooda inay noqdaan oo dee haweeneyda muslimadii waa boqorad yar waa boqorad waa melika waa madaxweyne gurigeeda markay joogto dhibaato lama ogola waa la dhowrayaa waa la masruufayaa waa la daryeelayaa caruurtaadaa ilaashaa la odhanaya iyaguna waa laba qofoo siman oo isku danaysanayo waxa weeyaan marna guriga way ka wada baxayaan marna way soo wada gelayaan howlaha way ku kaayeysanayaan dee waa labadaa nin ee wada socdoona shandada sitee marna wada baxaya marna soo wada noqonaya bal sharafta iyo quruxda islaamkana waa dad kala dambeeya waa dad ismaamulaya waa dad nin walba halkii loogu talagelay uu taagan yihi waayo gabadha quruxdeedii iyo qiimaheedii waa gurigiiyo gurigiibay daryeelaysa ninkiina dee xilkiisu waa bannaankii oo dibadbuu ka shaqaynaya marka calaa kulli xaal haweeneyda muslimadee rabbi iyo rasuulkiisaba rumaysay dhagaha ha u furto waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjihaa wallee gurigaaga wax kaaga qiimo badan baanad heli tii guriga ka baxday ayaa garanaysa dhibaatada ku dhacday marka dee maanta waynaka aragno warbaahintiibaa way soo fadhiisanayaan iyagoo doodaya oo nusuustii shariicada si babligu cadaan ah ayaa loogu tumanaya weliba iminka xishood darrada aad bay u badan tahay xishood la-aanta iyo dhiirashadu waa la soo dhiiranaya waxaad arkaysaa gabadh muslimad oo cawro ah oo inay isdhowrto ay ahayd oo ragga la soo hor fadhiisanaysa adigoo ninihi waxaanad afkaaga soo marin karin halka la maraya de halkaasaa laynala maraya weliba halkay doonayeen weli lama gaadhin waa lagu sii socdaa ilaahay ha ka badbaadiye gabadh baa soo fadhiisanaysa adoo ninihi waxaad ka xishoonaysay inaad carabkaaga ku sarto ee aad sarbeebi lahayd ayay iyadu bartanka ku dhufanaysa waayo marka horeba waxaa lagala dagaalamay xayihii inay yaxyaxdo damqato xishooto horaa looga soo dilay kol hadduu xishoodku dhintana wax walba waad ku dhacaysa idaa lam tastaxi fasnac maa shita haddaad xishoon weydo sidaa doonto yeel dabarku xidhaba melihid xishoodkii baa laga dilay xijaabkii baa lagala soo dagaalamay oo mafaatintii jidhkeeda iyo quruxdeedii oo bannaanka yaallay kusoo hor fadhiisanaysa oo ay la murmasaa raggii oo ay doodaysaa marka waxani waa qorsho dheer oo dadka islaamkaa hore loogu degay oo innakana maanta dagaalkeedu inagu socdo meel adagna maraya hablihii yaryaraa ee da'yarti xishoodkii iyo xijaabkii iyo xurmada lagu yaqaanay ayaa bannaankii intay usoo wada baxeen waa idinka arkay tiifiyada waxa lagaga doodayo halkanaa toban inanoo wiilo dhallinyaro iyo toban hablood bay soo hor fadhiisanayo waxay ka doodayaan waxaan looba diranba ama f g m wax la ydhaa bay ka doodayaan iyo gudniin ama waxyaabo wada noocaas markaase haweenka gudahoogii iyo xubnahoodii tarankaa xubin xubin loo qeexaya halkaa lagaga warramaya xayi iyo xishoodkii aaw waxaa laga yaabaa yacni waxyaabo aad iyo aad uga yaxyaxdo ayaa maanta dee warbaahinta lagu arkaya markaa haweenka muslimaadkii diintooda iyo sharaftooda waa inay dib ugu noqdaan dagaal baa lagula jiraa waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas-uulatun can raciyatiha wallee waa lagu weydiinayaa haweenayey gurigaagii aad bannaanka uga baxday ubadkaagii aad dayacday ee jaariyadaha aad u qabatay iyo waashmaanka wallee ilaahay waa ku su'aali doonaa halkeed kaga timid waayo adaa mas-uul ka ahaa oo lagu raaciyey waxa weeyaan jaariyad iyo qof baan u qabtay waxa weeyaan eedda iyo xilka ku saaraa kaga badbaadi maysid marka dee ninkuna xilkiisa waa inuu garto gabadhuna xilkeeda waa inay garato labada in laysku qaldana ma aha ragga iyo dumarka maanta laysku lisayo ee cadawga laysaga dhigayo ee laysku dhereerinayo ee laysgarab joojinayo ilaahii abuuray abuurkooda isku mid miyuu ka dhigay miyaanu kala duwin mas-uuliyaadkooda iyo xilalkoodana waa kala duwan waayo qaab dhismeedka abuurkoodaaba kala duwan ninku wuxuu u abuuran yahay ad adayg iyo dulqaad iyo mas-uuliyad iyo xil inuu qaban karo gabadhuna waxay u abuuran tahay dabacsanaan iyo waxa weeyaan iyada in la daryeelo ayay u abuurantahay bal rasuulku wuxuu ku tilmaamay quraaradu rifqan bilqawaariir quraaradu soo ma jabto war ha jabinina dumarka u dabacsanaada muruqaaga dee haweenayda inaad u muujiso dee lama doonayo xataa hadday qalloocato dulqaad kuwad baa lagu yidhi innaga dadkeennii horena maxay yidhaahdeen anigana ilmada way iga dhammayn anna ilmaha waan ka dhammayn macnaha dee gabadhu kolley waa feer qalloocda laga abuuro qallooc laga waayi maaye dee raggii hore umay xoog sheegan jirin haweenkee waxay odhan jireen weligeed ba anigana haiga ooyise aniguna ilmaha iyo dhasha waan ka dhammayno macnaha dee waanu dulqaadanay markaa ninka raggii horta gabadha dee waxa weeyaan taagtiisa iyo muruqiisa kuma muquuniye isagaa ka socda waayo dee waxa weeyaan isku awoodba ma aha marka calaa kullin waynu ku dheeraano dee waa iska masala bulshadii waa masale ijtimaaciya oo bulshadeenni iyo waaqiceenni la xidhiidhee laakiin xaqiiqadu waxay tahay haweenka muslimaadku hadday garan lahaayeen shareicadu siday u sharaftay hay-ad xun oo gaalo ah oo bajad iyo mashruuc ka soo qaadatay gaal ilah iyo rasuulkiisa waa u nacay oo cadow ilaahaya may daba socdeenoo kumay daydeen diintooda ayay ku dayan lahaayeen laakiin dee waa la lugooyo waxoogaa shilimaadana waa lagu baabi'inaya wixii wadamada lalahaa waxbaa loogu qabanaya hablaheeniyo inamadeenna lagu baabi'iya waa idinka arkay safarunbay ku jiraan iyo siminaar waxaad aragtay toban wiil iyo toban habloodoo bari iyo galbeedun isaga gooshayo maalinba hudheelunbaa la degaya waa lagu baabi'inaya ummadda wax loogu qabanayaa ma jirto warajulu raacin fii maali abiihi wamas-uulun can raciyatihi wa kullukum raacin wamas-uulun can raciyatihi xadiidkaas khulaasadu waxay tahay waxaa laga qaadanayaa mas-uuliyaadka iyo xilalka ilaahay tabaaraka wa tacaala cid walba u saaray inay ilaaliso oo aanay dayicin an anasin anas waxaa laga wariyey yaquulu ay qaala inuu yihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ida shtada markuu adkaado albardu qabowgu bakara midda dejiya bisalaati salaada waida shtada markuu adkaado alxaru kulaylkuna abrada waa qaboojin jira bisalaati salaada yacnii wuxuu u jeedaa aljumucata jumcada aljumuca ida nuudiya lisalaati min yowmi aljumuca markaa damana waa la akhriyey aljumuca sukuunna waa la akhriyay aljumca marka wuxuu yihi yacni wuxuu uga jeedaa salaada aljumuca salaada jumcaduu uga jeedaa xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in nebigu sala allahu calayhi wasalam axwaasha dadka uu ilaalin jiray waana sida imaamka laga rabo oo marka qabow darani uu jiro salaadu horta awal iyo aakhir iyo awsad bay leedahay waxaana ugu fadli badan asalaatu calaa awali waqtiha salaada waqtigeeda hore in la tukadoon dib looga dhigin laakiin dee waxaa jira waqti dhexe iyo waqti aakhiroo u dambeeya intaba dee salaadda haddii laga tukado qofka dee ay ka gudmayso oo waxa weeyaan salaaddii ay kaga ansaxayso walow afdaliyadii haba khilaafo marka muraadku waxa weeyaan qabowga darani markuu jiro nebigu salaada waa dadejin jiray macnaha awalkeeduu ka tukan jiray xagga hore marka kulaylka adagi jirana see dee duhurkii iyo jumcadii oo kalena yacni waa qaboojin jiray aakhirkuu ka tukan jiro oo dib buu u dhigi jiray waa inta hadhku soo rogmanayo ee dhulku yaro qaboobayo ee kulka adag bacda zawaal uu yara dee naaqusmayo dib buu u yar dhigi jiro waa qaboojin jiray maxaana sidaa loo yeelaya dee waa muraacaatan liduruufi innaas axwaash iyo duruufta dadka in la daryeelo la ilaaliyo loo damqado waa muhiim imaamku markaa waa mas-uul dee mas-uulkuna dadka uu mas-uulka ka yahay waa ilaaliyaa oo duruuftooda waa eegaa yacni aljumca intaasi waa mudraj waa ijtihaadoo taabiciga ka warinaya anas oo khaalid ibnu diinaar ayaa xadiidka intaas soo dhexgeliyey oo xadiidka nebiga marfuuca ka mid maaha yacni aljumuca waa mudraj waana min kalaami taabiciyi alraawi can anas oo waxa weeyaan khaalid ibnu diinaar waxaana culimmadu yidhaahdeen yacni waxa weeyaan salaadda waa la idlaaqay jumcada iyo duhurkii labadaba waa ku dhacaysa waayo labadaba waa labada dee kulayluhu u dhaco oo waxa weeyaan salaaddii duhur iyo salaaddii jumcada labadaba kulayl iyo dee wakhti adag bay ku soo hagaagi karaan marka yacni waxa weeyaan kulaylkana waa dibdhigi jiro waa aakhirin jiray marka qabow u jirana waa soo hormarin jiro fii awali waqtiha fatxulbaariga ibnu xajar wuxuu ku odhanayaa wاstadla bihi ibnu baطaal calى ana waqta اljumcati waqt الظuhri lأna anasan sawa baynahma fi اljawaabi khilaafan liman ajaaza اljumucata qabla الzawaali wuxuu yihi xadiidka waxyaabaha uu u deliishaday ibnu baطaal waxaa ka mid ah in wakhtiga jumcadu wakhtigii salaada duhuruun uu yahay maadaama uu dee halkii duhurka galay jumcadu waayo anas oo raawiga xadiidkii labada wuu simay oo ma kala saarin jumcada iyo waxa weeyaan duhurkee waa simo waa ku idlaaqay labadaba waa ku dhacaya taasi waxay khilaafsan tahay cidda bannaysay jumcada in lasoo hormariyaba qabla zawaal marka khulaasadu waxa weeyaan yacni salaadii jumcaduun gaarkuma ehe ama duhurkii ha noqote ama jumcadii ha noqotee sidaasaa nebiga hadyigiisu ah sala allahu calayhi wasalam inuu marna xagga awalka ka tukado marna uu dib u dhigo waa marka axwaashu isbedesho ee qabow daran ama kulayl darani uu jiro can jaabir ibni cabdilaahi waxaa laga wariyey qaala inuu yihi jaa rajulu nin baa yimid walxaala nabiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalam yakhtubu naasa dadka uu khudbadaynayo yowmaljumucati maalintii jumcada faqaala dabeed nebigu waxa uu yihi asallayta war ma tukatay yaa fulaanu hebelow sulayk alkhatafaani baa la odhan jiray saxaabigan qaala waxa uu yihi laa maya qaala wuxuu yihi qumkac oo farkac qumkac oo farkac tuko fii bacdi riwaayaat farkac ragcatayni kacoo laba ragcadood tuko xadiidkan waxaa laga qaadanayaa yacni waxa weeyaan ana ataxiyata min aakadi sunan in taxiyatulmasjidka waa salaada sunnada ah masaajidka marka lasoo galo intaan la fadhiisan in la tukade eh inay sunno la adkeeyey tahay waayo ma sahlana khatiibkii nebigu isagoo khudbadaynaya khudbaddii intuu joojiyo inuu yidhaha hebel kaa fadhiistow waa intuu soo galu iska fadhiistay ma tukatay sunnadii taxiyada may kacoo tuko nebigu wuxuu khudbadda u gooyey ee uu ninkaa ula hadlay wax fudud maayaba wax adag ilaa culimmada qaarkood ay yidhaahdeenba waa waajib taxiyatulmasjidku laakiin sida saxiixa jumhuurtuna ay qabaan salaadda waajibaadkeedu dee waa yani salaadaha shantee la yaqaano eh waa un sunna mu'akada waa sunno la adkeeyey ee waajib ma aha waxyaabaha kale xadiidka laga qaadanaya waxaa ka mid ah khatiibku inuu ma'muumiinta qaar ka mida la hadli karo oo wixii dantooda iyo diintooda uu sheegi karo waayo waa min alamri bilmacruufi wanahyi can ilmunkar waa wanaag laysfarayo xume laysku diidayo oo ninkaa dee khaladka gale iska fadhiistay qum farkac ragcatayn buu yidhi markaa khatiibku isagoo mimbarka saaran wuxuu arko wuu sixi karaa isagoo ma'muumiintii la hadlaya war sidaa iyo sidaa war ka hadlaya oo aamus wuu odhan karaa can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi asaabat innaasa dadka waxaa haleelay sanatun abaar calaa cahdi nabiyi xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam fa baynamaa waqti annabiyu nebigu yakhtubu uu khudbadaynayo fii yowmi jumucatin maalin jumca isagoo nebigu khudbadaynaya qaama waxaa istaagay acraabiyun nin reer baadiye ah faqaala dabeed waxa uhi yaa rasuulalahi rasuulkii allow halaka waa halaagsameen almaalu xoolihii bimacna alxayawaanaat lifaqdi maa tarcaaha waxaa loo jeedaa noolihii xoolihii la dhaqanayey waxay daaqaan bay waayeen wajaaca alciyaalu ciyaalkiina waa gaajooday ciddii mas-uulka laga ahay oo dhan baa loo jeedaa ubad iyo ooriba caruurun ma aha fadcullaaha noo bari ilaahay fadcullaaha alla noo bari rasuulkii allow lana annaga farafaca dabeed kor buu u qaaday nebigu yadayhi labadiisii gacmood walxaal maa naraa annaan ku arkayn fi samaa'i samada annaan ku arkayn qasacatan yacni waxa weeyaan in yar oo daruurana caad yarna iyadoo samada aanu ka muuqan fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsii gacantaydu biyadii gacantiisa ay ku jirtay fawaladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi alle gacantiisa ay ku jirtay allahaasaan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa ku jirta e maa wadacahaa nebigu ma dejin oo gacmuhu kor u qaaday ma laalaadin oo ma sii dayn oo ma dejin xataa saara ilaa ay soo kaceen asaxaabu daruuro amhaala aljibaali buuraha oo kale xaal aad moodo daruuraha waaweynidooda uma lam yanzil dabeed nebigu kama soo degin can mimbarihi mimbarkiisiina kama soo degin xataa ra'aytu ilaa aan arkay almatara roobka oo yataxaadaru ku soo daadanaya calaa lixyatii garhkiisii sharafta badnaa sala allahu calayhi wasalam inuu nebigu lixye iyo garh lahaa ayay tilmaamaysaa nebiga qofka ku daydaana garhkiisa waa inuu sii daayo fa mutirnaa waana la roobeeyey buu yidhi markaa yowmanaa maalinka yagaa daalika kaas ah wa min alkadi berri toolena waana la roobeeyey wa bacda alkadi berri toole tii ka dambaysana waana la roobeeyey waaladii maalinkii yelihii kusii xigayna waana la roobeeyey xata aljumucati alukhraa ilaa jumcadii kale laga gaadhayo jumco ka jumce roobkii ma qaadina waa da-ay wa qaama waxaa istaagay jumcihii kalena daalika kaasi alcaraabiyu ee reebaadiyaha ah aw qaala ama wuxuu yihi hayruhu hayrkii midaan isagii ahayn ninkii hore reebaadiyaha ama ku kale ayaa kacay jumcadii labaadna faqaala waxau ihi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow tahadama albinaau dhismihii waa dumo waa burburay waqariqa almaalu xoolihiina waa qarqoomay oo daadkii baaba qaaday fadcu llaaha ilaahay noo bari lanaa annaga inuu roobka uu naga qaado fa rafaca dabeed nebigu kor buu u qaaday yadayhi labadiisii gacmood wa qaala waxaanuu yidhi allaahumma allahayow xawaalaynaa hareerahayaga yeel walaa calaynaa dushayadana ha yeelin famaa yushiiru kuma tilmaamayn biyadihi gacantiisa nebigu ilaa naaxiyatin dhinacoo min asamaa'i samada ka mid ah dhinac samada ka mida gacantiisa nebigu sidaa uguma tilmaamayn ila nfarajad ilaa hadduu ku tilmaamose infarajad waa faydmasi daruurtu waa ka faydmasi wa saarat ilmadiinatu madiinana waxay ahaatay mila aljawba sidii bar bannaan oo kale macnaha samadii daruuraha jiqda ahayd baa daruurihii intay kala carareen oo ka faydmeen ayaa daruurihii madiine ay ku hareeraysmeen intii ku beegnaydna bannaan bay noqotay jawbadu waa sidaa yacni meel yaroo bannaan oo kale ayay madiine noqotay daruurihii baa ku hareeraysan intii magaaladuna waa bannaanta wasaala waa socday alwaadii togii qanaatu ayaa socday ama qanaatu qanaatu ahaa oo togoga madiine ka mid ah togii qanaatu la odhan jirayna waa soo rogmadoo waa socday shahran bil buu socday oo waxa weeyaan uu soconaayey walam yaji ma iman axadun qofna min naaxiyatin qofna jiha kamuu iman ama degaan ilaa hadduu ka yimaadase xadaa wuxuu ku warramayay biljawdi ay bilmatari alghaziiri roob fara badan oo mahigaani inuu helay ayaa uu ku warramayey hada alxadiid waxaa ku sugan alistisqaa'u cala almimbar in khatiibka jumcadu haddii roob la'aani dhacdo mimbarka isagoo saaran halkaa uu ka roob dooni karo oo sifaadka roobdoontay ka mid tahay bannaanka in loo baxaana waa ka mid in mimbarka dushiisa laga roob doonana waa ka mid markaa nabiga sala allahu calayhi wasalam isagoo khudbadaynayaa nin soo galay waa istaagay wuxuu yihi rasuulkii allow abaar baana dishoona baabi'isee ilaahay roob noo bari halkaa maxaa laga qaadanayaa waxaa halkaa laga qaadanayaa xadiidkan iyo xadiidkii hore marka laysku geeyo jawaasu alkalaam bayna alkhatiibi waalma'muumiin hadalka khatiibka iyo ma'muumiinta dhex marayaa wuu bannaan yahay khudbadda jumcada oo laqwigii la diiday jumcuhu uu ku baaba'ayay ama qofkii ku dambaabayey noqon maayo kani marka hadalka khatiibkuna waa isagu inuu ma'muumiintii wax weydiiyo hadalka ma'muumiintuna waa inay iyagu khatiibkii wax weydiiyaan ila ninkan reebaadiyey intuu kacay buu yihi yaa rasuul allah noo alla bari waa khudbaddii jumcaana la akhriyaya marka khatiibka in wax la weydiiyo ama isagu cid uu wax weydiiyo hadalkaa labageesoodka ah ee ama xagga khatiibka ka imanaya ama xagga ma'muumiinta ka imanaya waa bannaan yahay jumcadana waxba yeeli maayo laqwigu waa maxay markaa waa sheekadii kale dadka dhex maraysay laba hadday isku jeedsadaan dee waa laqwigii la diiday markaa rasuulkii waa alla baryey gacmihii intuu kor u taagay halkaa waxaa laga qaadanayaa ducaa'ul istisqaa gacmaha kor baa loo taagaya weliba xoog baa loogu taagaya ma'muumiintuna waa ku dayanayaano kor bay u taagayaan laakiin waxaan istisqaa ahayn marka mimbarka khatiibku uu saaran yahay gacmaha kor uma qaadi karo oo waxaa u daliila axadu saxaaba bishir bnu marwaan oo mimbarka saaran markuu arko gacmaha kor u taagaya wuxuu yidhi qabaxa allaahu haatayni ilyadayn allaha xumeeya labadaa gacmood ee kor loo taagay wuxuu yidhi rasuulka waxaan arkay isagoon ka kordhinayn inuu kor u taago biusbucihi lmusabixa fartaa lagu tasbiixsadaa ama murdisada aynu idhaahno kamuu kordhin jirin marka uu mimbarka saaran yahe uu ducaynayo marka khatiibku mimbarka markuu ka ducaynayo sunnadu waa inaanu fartaa ka badin waa wixii aan istisqaaga ahayn laakiin marka uu roob doonayo amaba roobka in laga qaado ilaahay uu weydiinayo labadaaba alabu saxwi iyo alabu suqyaaba gacmuhu karu taagaya laakiin ducooyinka kale kama siyaadinayo fartaa murdisada ee almusabixa xadiidka muslimka sidaa ku sugan sidaasaa sunno ah inagu dadku sunnadaa way khilaafaanoo yani gacmaha kor laysaga qaadaa laakiin sunnadu waa fartaa keliya markuu khatiibku halkaa mimbarka saaran yahay waana sidii nebiga ka sugnaatay sal allahu alayh wasalam wa khayru lhadyi hadyu muxamed sal allahu alayh wasalam nebigii waa baryey intuu gacmihii kor u taagay dee nebigu ile mustajaabu dacwu ahaaye markiiba roobkii waa soo daatay masaajidka nebiguna dee cariish yar buu ahaayo dee geedaha timirta iyo jiridda iyo sarabta iyo qoryaha ka samaysane waa soo daroorimeeyo markiiba gedhkii nebiga ayaa roobkii ka da'ay dabadeed roobkii waa socday ilaa jumcadii kale haddana isla ninkiibaa kacay oo le roobkii baana halaageen noo alla bari inuu alla naga qaado iyada lafteedu dee bani aadamku waa sinaba kuma roone marna roobunbuu ka cabanaya marna abaar soo maaha midna ma xajin karo midna uma adkaysan karo nebigu haddaba sidii uu doonayay ilaahw naga qaad roobka ma odhane xikmad iyo si xeel dheer buu u duceeyey oo meelahay ku habboon yihiin in ilaahay roobka u bedelo ayuu weydiistay ma odhan allaw naga qaade hareeraha iyo koonayaasha ileen marna roobka laga maarmi maayo marka allahu ma xawaalaynaa walaa calaynaa naga qaaduun ma odhane meelaha koonayaasha iyo hareeraha ilaahu ku da'sii baa uyi nebigu markaa meelna farta kuma fiiqayn gacantiisa ilaa daruurtu waa ka faydmaysay ilaa intii madiine bar bannaan ay noqotay iyadoo daruurihii ku xeeran yihiin toggii qanaatuna bildhan u socday nin wal oo degaan ka yimaadaana uu ka warramo uun barwaaqo iyo deeq fara badan xadiidkaa shan iyo kontonaad baynu ku gebagabaynaynaaye can cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma isagii abiiba rabbi raallaha ka noqday ana rasuulalahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam kaana inuu ahaa yusalii mid tukadaa qabla duhri duhurka hortiyey rakcatayni laba ragcadood wa bacdaha dabadeedna rakcatayni laba ragcadood wa bacda almaqribi maqribka dabadeedna rakcatayni laba ragcadood ayaa fii beytihi gurigiisa uu ku tukan jiray wa bacda alcishaa'i cishaayiga dabadeedna rakcatayni laba ragcadood ayaa uu tukan jiray wa kaana wuxuu nebigu ahaa laa yusalii midaan tukan bacda aljumucati jumcaha dabadii xataa yansarifa ilaa uu gurigiisa u gadoomo oo fa yusallii dabeed halkaa gurigiisa waxa uu ku tukan jiray rakcatayni laba ragcadood xadiidkan waxaa lagu tilmaamay rawaatibtii salaada wax ka mid ah laguma wada xusin axaadiista qaarkoodna waxaa ku soo aroortay qofka tukada maalintii intay cashara ragcatan tatawucan min hayri fariidatin labayo toban ragcadood oo sunno ah oon faral ahayn waxa weeyaan maalintii ninka tukada bana allaahu lahu beytan fi ljanna ilaahay guri janno ayuu uga dhisaa jannaduu guri uga dhisaa marka rawaatibtana siyaabo kala duwan baa loo tiriyaa waxaa ka mid ah in la ydhaa dee duhurkii afar baa ka horeeya labana waa ka dambeeyaan waa lix maqribkii labaa ka dambeeya waa sideed cishaayigii labaa ka dambeeya waa toban subxii labaa ka horeeya iyaguna muakada waa labiyo toban sidaa waa loo tiriyaa siyaabo kala duduwanna waa loo tiriyaa marka xadiidkan iminka rawaatibtii wax ka mid a ayuunbuu tilmaamay ee ma wada ishaarin wa bacda almaqribi rakcatayni fii beytihi ma waxaa loo celinayaa fii beytihi labadan ragcadood ee maqribkee u dambeeya mise sunnayaashii ka horreeyey oo dhan labada qowlba waa la yidhi waxaa se awla ah yacni rujuucu damiiri ilaa aqrabi madkuurin oo kan u dhow inuu u noqdo damiirka oo la yidhaahdo waa labadan ragcadood ee maqribka ayaa gurigiisa ay caado ahayd inuu la tagu kusoo tukado si guudna dee nebigu waa ka u yidhi afdalu salaati ilmari fii beyti ila almaktuuba sunnadu guud ahaanba dee waxay ku fadli badan tahay guriga seen hore usoo tilmaanay wixii dee jamaaco loo sharciyeeye ama masaajidka mooye meel kale aan mashruuc ku ahayn mooyaane guud ahaan waxaa kaloo uu tilmaamay nebigu jumcada dabadeed inaan u tukan jirin ilaa uu gurigiisa tago halkaa uu laba ragcadood kusoo tukan jiray riwaayaadka qaarkoodna waxaa soo aroortay jumcada dabadeed afar ragcadood nebigu inuu tukan jiray culimada qaarkood markaa waxay ku jamciyeen hadduu nebigu masaajidka ku tukanayo raatibadan bacdigee jimcada ka dambaysana afar buu masaajidka ku tukan jiray gurigana waxba kuma tukan jirin hadduu guriga ku tukanayana oo masaajidka aanu sunnaha ku tukanna guriga laba ragcadood buu ku tukan jiray marka saasay u kala fasiliyeen oo jumcadii haddaad marka laga baxo ku sunnaysanaysa masaajidka jumcada dabadeed afar ku tuko haddaad guriga tegayso oonad masaajidka ku sunnaysanayna laba ragcadood uun gurigii ku tuko wallahu subxaanahu wa tacaala aclam